2200 UTC right here on VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah shan iyo labaatanka bisha sebtembar ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono dhibaatada ay dhallinyarada tahriibayaasha ah kala kulmaan safarka ay u aadaan dalka libiya
marka anuu abiya u socnaan dhahnay waxay dheen marka waalidkiina aaway waalidkiina dalkeenu joogaa mid waxay dheen waalidkeenu u dhintay mid waxay dheen annaga gaajiya dhibaataan haysta usoo micnaa usoo baxnay aan reerkeena aan rabnaa unu shaqaysano meesha shaqa awla urugu weyn jirna haddana waa ku laabanayna shaqadeenna
ciyaarihii iyo weliba kaalmihii heesaha ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka ugu yaraan toddoba qof oo lix ka mid ahi ay rayid yihiin ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qarax maanta ka dhacay isgoyska ceelgaabta ee magaalada muqdisho oo ah meel u dhow bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya sida ay v o eeda u xaqiijiyeen ilo ku sugan goobtaas qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o a goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa xiray ciidamada amniga oo u gurmaday dadka dhaawaca ah wariyaha v o eeda ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa soo sheegaya in dadka ku dhintay qaraxa uu ku jiro askari ka tirsanaa ciidanka taraafikada sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa war uu goordhow soo saaray ku xaqiijiyey in dadka ku dhintay ay ka mid ahayd hibaaq abuukar oo ka tirsanayd xafiiska ra-iisul wasaaraha taasoo ka mid noqotay dadkii ku dhintay qaraxii maanta ka dhacay ceelgaabta ee magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxan ergeyga maraykanka ee geeska africa jeffrey filman ayaa booqan doona dalka suudan toddobaadka soo socda si uu u xaqiijiyo taageerada maraykanka ee dowladda dalkaasi maalmo kadib markii mas-uuliyiinta suudan ay sheegeen inay ka hortageen iskuday afgembi sida uu sheegay aqalka cad jimcihii wadahadalka khadka telefoonka ay ku yeesheen ra-iisul wasaaraha suudan cabdalla xamduug iyo la taliyaha amniga qaranka maraykanka jake sullivan kadib ayaa bayaan ka soo baxay aqalka cad lagu yidhi wuxuu sullivan muujiyey sida ay uga go-an tahay maamulka biden inay taageeraan dowladda ay hogaaminayaan xubnaha rayidka ah si ay u horseedaan dimuqraadiyadda suudan ayna kasoo horjeestaan iskuday kasta oo lagu carqaladaynayo ama lagu leexinayo rabitaanka dalka dadka suudan waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa cambaareeyey iskudaygii afgembi waxaana ay ku celiyeen taageerada ay u hayaan dowladda kumeel gaarka ah ee dalka suudan warkii dunida ayaad dhegeysateen halkaaad nagala socotaanna waa voice of america washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa xeryaha dhadhaab noogu soo diyaariyey waryaheena cabdisalaam salas
asalaamu calaykum akhayaaray idilkiinba meelowba joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan uga hadli doono dhibaatada ay la kulmaan dhallinyarada ku jira xabsiyada ku yaala dalka liibiya waxaana barnaamijka marti ku ah cabdisitaar mascuud oo maxbuus u ahaa magafayaasha dalkaasi liibiya cabdistaar oo haatan ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya wuxuu haatan u ololeeyaa joojinta tahriibka isagoo wacyigelin u sameeya dhallinyarada qaxootiga ah saxaraha xabsiyada iyo badda liibiya ayaa la aaminsan yahay inay muhaajiriin badan ay ku halaagsameen xilli dhallinyarada ay doonayeen inay caga dhigtaan qaaradda yurub ugu horreyn cabdisitaar mascuud ayaa sheekadiisa ku bilaabay sida tan magacayga waa cabdisitaar mascuud ismaaciil cali oo ku nool dalka kenya hadda joogo gaar ahaan qaxootiyada dhagaxleyga waa tahay cabdisitaar ugu horreyn waxaad noo sheegtaa in magaaladii aad ku dhalatay ee aad ku soo barbaartay ani horta weligii soomaali ma tegin kenya ku dhashay nairobiyaa ku dhashay anoo yar koyo toban jira laga soo kaxeeyey qaxootigaa imanay qaxootiga waa ka laabanay haddana waa kusoo laabanay markuu dambeysay awoga allah naxariista hadduu dhintay asagaa marka inta ku hayn jira qaxootiga waa tahay cabdisitaar adiga qaxootiga inta aad joogtay iskuulaadka waxbarashada ma gashay haa waan gala beremil waxaan ku dhameeyey elino anoo glass four ka tegey waa soo laabta xagga ka dhiganaya nairobi baa ka dhiganaya public oo iskuul oo micnaa public ah oo dowladda leedahay ilaa toddobaadaa ku gaaray anoo glass four inta ka baxay xagga toddobaad marka golaa soo laabtay inta marka musiga wuxuu dhahay waxbaa ku laaban intaa xanuunsanaya inta iska joogo iskuulka intaa ka barnay glassiyad elino ku bartay glassiyad waa sameeyey forman waxaa u baasay towkal secondary school nairobi baa ku laabtay marka waa tahay cabdi fataax ugu horreyn waxaan rabaa inaad noo sharaxdo wakhtiga ay kugu dhalatay inaad tahriibto iyo sababta ugu weyn ee go-aankaas aad u qaadatay adoo qaxootiga ku nool waddan amniga ku sugan bal noo sharax
ana horta wax baahiya u tahriibe haweeraatee ma jirto badanaa micnaha hadee mar walba markay arkaan i weydiiyaan i su-aalaan hase ahaatee kulley maanta waxaa u baxay marka dhalinyar tahriibiis oo barogaraam tahriib ka wada hadlayana is aragnay dhalinyartii talada ay la yimaadeen marka waxaan dhaha disastahay waa ku dhaqaaqaynaa anuu ka laba labaynin go-aanka aan si adag u qaatay sidii aa ku dhaqaaqnay waa tahay taariikhdii baad magaalada nairobi ka baxdeen halkeysa aad u jihaysateen
labadii kun iyo sagaali tobankii february bishii taarikh sixteen aan ka baxnay xagga marka waxaan nairobi ka baxnay siliyan loogu imaada tagsi madow ilaa tawnka ku tagnay tawnka haddana ka baxnay ilaa malaba xuduudda kenya iyo uganda meesha u dhow busiya u dhow aan nalageeya bas saddex beriya xaggu joognay meesha ku nooleen oo gurigi mudula iskaga jirnay habeenkii marka hal qof hal qofaan loo kaxeynaya marka busyahan hal qof la keenaa haddana waa lasoo laabana busya hal qof la keenaa haddana waa lasoo laabanaa sideed iyo labaatan qof ahayn marka sideed iyo labaatan qof ahayn busyaana la keenay busya markaan laga kaxiyey sidoo kale tagsiyaraan lagu kaxiyey uganda la keenay uganda adii saddex iyo toban adii laba habeen habeenkii koowaad markaa joogna habeenkii labaad busya waxaan laga kaxiyey uganda immigrationka soo suudaan ee uganda u dhexeeyo aa dhibaato badan ka marnay kolley waa tahay sideed iyo labaatankiinan tahriibyaasha ah ma soomaali ayaa ahaadeen imise ayaase dumar ahayd
soomaali waa ahayn rag iyo dumar isku wada jirnay adii labayo toban gabdhood inta kale raga ahayn labayo tobanka gabdhood aan ugu wada jirin hase ahaatay maanta markaa uganda aan ka baxnay oo soo suudaan immigrationkooda baabuur basaska waaweyn la raaco meesha oo la geliyo lorarka burka iyo buudka hoose hoose buudkaas waan la gelinaa an waxaadh meeshaas ma gelaya waa dhiman karaa un ama waa iska laaban karaa markaasa wuxuu dhahay haddaa laaban kartid laaba waxaan dhahay ma laabanayay qof idkaxay ma weynaa ama lacagtida meesha doon ku tagaa waxaan dhahay anaa isfurdaaminayo haddaa maanta inta joogo wax aan kaga baahanaa weeraatay ma jirto waa tahay marka lacagaha aad ku safraysaan ma idinkaa watay mise qaab diin ah ayaad ku socoteen maya horta nin walba taleefon u haystay nin walba taleefon taleefon qaaliya iska haystay kuwa kale taleefon caadi iska haysteen nin walba taleefonkiisa wuxuu u gooyo uu sahay ka dhiganaya micnaha jeebkay ugu jirtay aan taleefkiyga xmax u ahaa toddoba boqol oo dooraa ku gatay toddoba boqol jeebka iska haystay hadhow lacagla hadday baahi ama dhibaato i qabso saan uga baxsado waana ku baxsaday waa tahay suudaan baa gaarteen suudaan kadib safarkii adka sad suudaan safarkii adka ayaa dabcan aada guda gasheen bal safarkaa noo sharax cabdisitaarow maadaama inta badan dhibaatooyinka ugu badan la sheego inay suudaan ka bilaabato horta soo suudaana imanay haddii maalin cad aan soo galnay bis caasimadeedu jubba imaanay jubba waxaa joognay afar iyo toban habeen afar iyo tobanka haweenna haddii dad see doonaan wax cunayo hoteela iska degneen waxba nagama qasneen laakiin safar haddii loo gaari waayo gaarigaasna waa ku dhib qabna dhib carabiga carabiga dad yaqaan naguma jiro dad ingiliisha aqoonna ku jiro dad sawaaxiliga garnayn kiswahiliga nagu jiro dad garnaa way nagu jiraan anoo kale kiswahiliga waa garnaay ingiliishka waa aqaani carabiga waa aqaani waa tahay markii suudaan goormaad ka dhaqaaqdeen gaadiidka aad raacdeen se gaadiid qaabkeeba u ahaa gawaarida hadda ay u n t isticmaasho oo ay ah, guursarada haa baabuurtaasaan lagu qaada haa marka waddada jeg- meel walbo aa ka dhaqaaqda jegboyntiga yaalo jegboyntigaas dad waxaa ku jiro dad wanaagsan iyo dad xunaa ku jiro waxaa laga yaabaa dadka lacagay lacagay wadaan marka qof dadkan mukhaliskana wado lacagay wadaan marka jegboyntiga imaadana wuu degaa lacagtaa la- lacagtuu siinaa dad waxaa ka jira lacagta ka yeelin marka marka jegboyntii koowaad waa ugu adag marka ka koowaadaan lagu istaajiyey waa la soo dejiyey kulligeena wareysiyaan laga qaaday xaggee u socotaan aniga waxaa u soconaa dhan abiyiya u soconaa qaar waxay dhaheen waa waa u soconaa macnaa caasimadda labaad iyo caasimadda saddexaad waa mugtay oo wadankee soo suudaan jubba waaw abiyiya waa marka jubba kasoo tegeynaa marka dadna waxay dhaheen waaw u soconaa dadna abiyiya u soconaa marka anuu abiyiya u soconaa aan dhahnay waxay dhaheen marka waalidkiina aawey waalidkiina dalkeenu joogaa dadna waxay dhaheen waalidkeena u dhintay dadna waxay dhaheen anaga gaajiya dhibaataan haysta usoo micnaa usoo baxnay aan reerkeena aan rabnaa unu shaqaysano meesha shaqa awli ugu weyn jirna haddana waan ku laabanayna shaqadeena bas way diideen ayagoo marka xoog oo micnaa noo isticmaalaya kan anagana wada muqalaska ah marka dadkiisa micnaa xil- xilwaamiya wax noocaas madax ah kiyaa madaxdiisu la hadlay ninkaa la soo hadlay askarigaa meesha joogay sidii anaga nagu sii daayay laakiin meeshaas bas noguma- noguma- noguma ekeene meel kasta jegboynta kasta aday caqabada kala kulmi waa tahay markaa dhankaas saxaraha ee xadka labada dal libiya iyo suudaan aad u gudubteen bal sh- noo sheekay dhacdooyinka la kulanteen horta suudaana ugu darneyd Soo suudaan dad waxaa jiro dhiingal oo qolo dhiingal oo ilkaha la oo dee qoryo iska wataan way ku dhacayaan dharkaa watay kaa qaadanayaan taleefona daawootid adiga naftaada xataa kama badbaadayso naaga hadday tahay horta naag ma deynayaan annaga si ay tahayna waa iska dhicinay rag sawna walaa xubin maynaga qaadan shan iyo shantooda iskaga dhicinay waa tahay gabdhihii idinla socday oo safarkaa oo laba iyo toban tirada aad ku sheegtay wax dhibaatay meherkaas ka- kala kulmeen hadee horta gaajo horta meeshaas anaga aan ku dareenno waxaa noogu horeysay markaa khartuum soo istaagna caasimadda suudaan khartuum markaa soo istaagno aa- gaajo noogu horeysay haddee gaajona waa taqaanaa gaajo saa u gaajoonaysa t b yaa kugu dhici ama daarta waa la dhibaatoona waa la dhimanay hadaarti haddaba saa u sakareys cid ku naxariisanaysa ama ku daryeeleysa ma jirto horta naxariis aabe haddii loo guriga hooyadaa ugu soo tegay qof kuu naxariisto hooyigaa ka soo kacdaa ugu soo tegeysaa waayahay qartuun baad ka baxdeen maxaa idin xiga marka khartuum ilaa saxraa liibiya ah, ilaa khartuum waxaa ka baxnay galab galabnimo ali casir ah waa baxnay laamiga laamigaasa u saarnay u saarnay haddana saxraa korayna macnaha jagboontiyaa yaala mogte dowladdaa wada fadhida ee suudaan dowladda leedahay dowladda marka way ka dhuumanayaan saxraa la dhexmaraa saxraasa u marin u marin adi meesha ugu horreysay liibiya adi waxaa u soconay lix iyo toban beri saxaraha lix iyo toban aad idinku qaadatay waa tahay maxaa marka markaa oo cunto isticmaalayseen bal xaalkiina cunto waxaa isticmaalayeen keeg keeg yar aa laga yaaba maalinkoo dhan inaad jab bis cuntid habeenkiina jab inaad cuntid bis waagiga kuu beri haddana keeg biyaha waxaa haystaa biyo yar oo waxaa jira fruid yar oo oo cinabka ah ama ebola ku jira waxaa laga yaabaa mango waaye hal xabaa lagu siinaa maalinkaasna isku deeqsiinaya ma fahamtay marka waxaa imaanay kufra marka caas een, meesha ugu horeyso liibiya kufra laa kufraa imaanay waa meesha ugu xun liibiya meesha soo labayso horta kufraha meesha ugu horeyso waa dadka kufradaas ma yaa gacanta ku haya maamul ahaan ma jabhadaha ka taliyo ma maleeshiyaadka ka taliyo. maleeshiyaadka tuugaa ka taris tuugaa joogto dowladdu waxay haystaa caasimadda ugu horeysa tripoli iyo masraata iyo banqaazi caasimadda koowaad tripoli waa tan labaad banqaazi waa tan saddexaadna masraata waaye saddexdaas meel waa dowlad aa ka jirto saa doontaa ugu noolaan kartaa laakiin kufr- kufro horta hawshaan la keenay meel oo guri ama howl weyn ah oo kor bas ay bac ka saaran tahay oo dadka ay gaajo caloosha sun ugu xirteen eh, xasaasiyad inta ku dhacday t b inta ku dhacday lafahoodii caadi loo arkayo video kahay laakiin ebol dhiigiga hore taleefankiga uga raacay dadkaas aad la kulanteen ee dhibaatadaas ku nool wa- waa dalkee horta soomaali way ku- way ku jirtaa neger jades cameroon liberiyaan egypti bangladesh waxaan la arkaynin horta afrikaanoo dhan meesha iskugu taariigtaa carabta xataa yemen ya arkay waa gartay markaad tagteen magaalada kufra een dadka u tagteen maxaabiis miya horta adiga etoobiyana nala saarna gaariga xooshka ugu koorna koowaad la keenaayey xoosh aad u dar- daryeel xumo intaa la eed macnaha guri waa xoosh xabash ee waxaa dhahda oo een, soomaaliya waxaa dhahda carabta liibiya dhahan guryaha waxay u haystaan xoosha dhahan guri kasto Ani marka xoosh saasa ku leeyahay marka guriga koowaadna la keenay etoobiyaanki shan iyo labaatan etoobiyaana laga dejiyey gaari turendar weyn aa saaran turendar la gaariyaasha weyn xa- saxraha loogu talgalay shan iyo labaatan etoobiyaankan laga dejiyey soomaalida haraa la dhahay waa harnay bas ku yaala dejiyey waa lasoo kaxeeyey cabaaraha meel taagnay saacad camal dadkii anaga micnaha haddee noo waday ninac oo la dhaho magaciisa ayaa maqanaya cali hebela la dhaha wuxuu fadhiyaa khartuum uu fadhiyaa suudan ilaa haddeertan uu fadhiyaa nin wuxuu ahaa muqal ee marka hore tahriibi u ahaan jiray tahriibi u ahaan jiray oo dee ana camal uu ahaa soo tahriibey wadankii iyo dhaqankii meeshuu fahmay khartuumuu iskaga soo laabtay khartuumuu dadka liibiya tahriiba ninka lacagta ka qaato ninkaas waaya khartuumuu fadhiyaa sawirkiisa caada u garnaa waa ka hayo bas asagaa marka guriga xooshkaan la keenay nin suudaaniya marka xooshkaan anaga mudiirka ahaa xooshkaan la keenay gurigii oo mugafaha bas marka waxaan le marka gurhool weyn u ahaa bas oo dad adi ilaa saddex boqol iyo sagaashan qofa ku nooleed meesha haddii meel baksiyaa ka buuxo cuntada la karnaa cagaar waayo baasta bas baastada dheer bisaa la karayn baasta makroonada subaxdii baasta dheer la karnaa habeenkana baasta makroono marka aan lix iyo toban beri biyaha cad biyahoodana waa biyo dhanaan waayo biyaha dhanaanka oo di baraf intaan fridge loo geliyo gaajo hadda ku qabato biyahaas qabowga lagu qawoojina adaarat qabowga qabowsin adaarat laguma qawoojina adee dantaada ay ku xirantaa biyaha marka aan iskaga noolaa waa tahay cabdistar markii halkaa la idin geeyey oo maxaabiista maxaabiista faraha badan aad ku biirteen oo aad dareenta inaad tihiin dad gacanta lagu hayo in goobtaas aad xaadirteen dumarkii soomaaliya mida la socdaan in dumarka ama hablo kaloo meesha ugu tagteen se ma jirin oo maxaabiis ah haa ilaa adii lix iyo konton qof oo gabdhood aa ugu tagnay inta kale ay rag yihiin laakiin meeshaas awal hore dhaqan maxay ahayd micnaha waa lis- waa laisdhex seexan jiray oo rag iyo dumarba dee cidna ma kala sooci jirin waxaa maalin ku wariya aan la keenay waan la soo dhabeeyey mayaan la fariisiyey canjeeraan loo sii diyaariyey bis canjeeradan loo keenay oo dhadhan may lahayn saana u dhadhamiya ani way u socon weysay haddii kibirkii ay u buuxo oo dee cuntada qofaa iska iska ladan haa ana waxaan dhintan mucunayaan gaajaa ka doorbideen lix iyo toban beri gaajaa ku joogay biyahaas cad bisaa ku noolaa waa tahay in marxaladaha halkaasi ka jirtay oo dhanka gogasha caafimaadka sidee bay ahayd in gabdhaha eh, dabcan masqulihii iyo jiefkii goonimiga u ahaa maya hal masquul rag iyo dumar waa lisdhex- waa laisdhex geli toban qofha geli oo rag iyo dumar isku jiro haddaa nin uu ku jiro naag way kaas doobgeli arxan iyo naxariis iyo micnaha xishood meeshaas ma yeelo naagaa naagaa hadday xasaasiyad ku dhacaan ama ee, la- uu ninka magafaa ka helo isku kibirso waa lasoo qabana boqolaal ragaasaa u fadhiyo ayadoo qaabana hor inta mar dhihi sii soco soo soco ayadoo qaabana ragga saa u dulmari midda kale injira jirto injir jirka gasho jirka duma- ragga gashaa de kulaal ay kaa raadina qawo waa jiro maalinkan kulaal jiro habeenka qawo waa jiro shi- ee, roog aa yaalo oo dee dhintay oo ayaga iska soo tuureen oo intaasoo sano meesha iska yaalo rooga injirta sida carada camal ay u dul socotaa way ku gelaysaa dee gaajaa jirto xasaasiyad caddaa kugu dhici xasaasiyadaa kugu dhici korkaa dhanna baray noqonayaan nolosha adi ka samar waayo in waayahay in cabdistaarow inta aad halkaasi ku jirtay in maxaabiis halkaa ku geeriyooday oo dhinaca qaybtaas naftooda jirta ma jiraan horta dhimasho micno meesha kama lahan markaa saa usoo galno afar miidaan la hormariyo miid dad yaa rag iyo dumar isku jiro saas loo sii wadaa cabaara fadhini qof kala sii dhimanaa gaajo usii dhimantaa maqle tiibiyaa dishaa maqle micnaa waxaa dee daryeel la-aan dee meeshaas micnaha nolol nolol ma taal nolol maaha kulley nolosha taal nolol maaha dhihi karaa waa tahay in dadkaas kaa horreeyey ee xabsiga ku jiray ee soomaalida ma la sheekaysatay xogaha iyo sheekooyinka xanuunka badan ay ku nool yihiin se wax ma kaaga sheegeen horta ani qof afdheer maahan qof iska deganaa iska ani markaa meesha imaaden waxaan go-aan ku gaaray intaa tukan karo aa iska tukado ilaahay inaa dee ku xirnaashihiisaan siyaadiyo aan go-aan ku gaaray dhallinyarta kale dadka iska dhexgaleen iskala kaftamayen aniga dadka la kaftamaynin odaygii marka maalin wuxuu dhe marka ninkaas oo mar walba qunyar socodkaa loo yeero anaa lii yeero oo imaada wuxuu dhe maxaa adi magacaa dhe shi- min weyn u dhe adi ani soomaalaan dhe micnaa adi yaatow dhe qoladay kasoo jeedaa soomaaliya aan dhe markaas wuxuu dhahay gdiish eh, macnaa meeqa jeer meeqa maalmooda gaajo ku hayso gaajada kugu dish meesha qofka gaajada haysa ilaa iyo lix iyo toban bir wax ma cun adi soo maahan haabaan dhe maxaa wax uun weysu dhe maanta nolosha waxay tahay waa dee shalaytay shay xaraan waan dhe mana ka shalaynaaye odayga wuxuu dhe marka magacaawi weydiiye su-aalay su-aaluu weydiiyey su-aalay ugu jawaab nin fiican oo ah hortay kolley aad u fiican oo ah qofkaas bis meeshii dhaqankii loo dhaqmi jiray waa ka soo gurna xooshka ama gurigaa degnayn guri afar qolaa soo degnay asagna qolkiis gooni shan qol ah oo waaweyn roog cusub aan loo soo dhigay marka In- waa tahay aan kaa dhex galo in markii halkaasi sheekada marayso in magafayaasha inta badan waxaa la sheegay dadka inay iibsadaan ay lacag madax furasha ka qaadaan in sheekooyinkii aad halkaas kala kulantay oo haatan aadan ilaabi karin cabsitaaro maxay tahay aniga horta inta qofaa ku soconnay qof walbo sideed kun iyo shan boqol marka anaga suudaan joognaa naloo sheegay lacagta qiimahan laga qaadaya sideed kun iyo shan boqol oo doolar aa qof walba laga qaadaya waayahay waa imaanay marka dad waxaa jira oo toddoba sano kow iyo toban sano shan sano saddex sano daryeel lacag la-aan waalidkooda aan waxba ka bixinaynin dad aan waalid haysanaa jiro dad aan haysanin oo meesha ku dhibaataysan wiil ka mid a meeshaas ka barnay oo reer baydhabaa oo dee rag dhankaas baydhabo kasoo jeeday wiilkaasaa marka waa sheekaysana wuxuu dhahay marka waxaan dhamay qasana kow iyo toban sana joogaa kow iyo toban sana waa joogtaa meeqaad lacag laga rabaa wuxuu dhahay marka hore toban kun iyo shan boqol aa laga rabay maanta afar kun iyo shan boqol oo door aa laga rabaa cid iga bixinaysana malaha reerkaygina daawacana igama qabanayaan taleefka igu dhegeysanayaan saas waaye waata wiilka magaciisa makuu sheegay iyo dabcan dabca ehladiisa wiilka horta maxamed aa lalahaa dee abtirkiisaas uma garanayay ehelkiisana dee wuxuu iga sheega ma laha war wilaashii asaga kabeen iyo wilaadkii oo turkiga jooga isla hadli jirna marka dambe marka ani wiilka marka waxaan dhahay meeq lacag afar kun shan boqol aa laga rabaa aan sideed kun shan boqol aa laga rabaa hooyadii alaalda hooyo waxaan dhahay toban kun shan boqol oo doolar aa laga rabaa bas waxaa lahaa hooyadii toban kun aa soo diraa toban kun waayahay aa ladhahay toban kun ay soo diri aa la rabay inay soo dirto dhalinyarta anaa isla socon lacagihii way bixiyeen waa la kaxeeyey cer iyo dhul meel ay galeen horta waa la waayey dowladdii micnaha ma heesaa laleeyahay dadka tuugada ma heeso meel ay ku sugan yahaa maleeshiyeedka cid heesta malaha meel ay ku sugan yahin waa la waayey cer iyo dhul ana marka maalinkaasaa go-aan ku gaaray ana horta odayga meesha jooga xaris iga dhigay shaqaalaha meesha ka ahaa gabar caasimada joogta aan la hadlay aan la macaamila waxaan abaayo inaa meesha ani ka baxsadaa rabaa oo aan gebi ahaan meeshan ka baxsado aan u baahanahay waayahay waxaa isfahamteen nimankii meesha maamulayay ama gafayaasha isfahamay haye kadib marka fursaday ku siiyeen oo aad xabsi kaga soo baxdo haye meeshii waxaa la dhahay lacag lacagii dhalinyartii ah marka waxaan dhahay inta sii daryeelaanta lagu lagu noolaan lahaa qof walba boqol dooraa soo dirsado boqolkiisa door cunto wax walba loosoo siinaa waa tahay sidee marka kuga suuro gashay inaad n dabcan adigii dadka aad si fudud u dhex gasho isfahamtaan misna ay ku aaminaan iyadoo aan ogsoonahay in dadka lacag madax furashaa oo xoogan laga qaadanaya ani marka dadka meesha dad wax macquula joogay lasoo farfiiqo qof nool ahaa anigu baa ku jirin baan dhihi karaa dadkii aan isla soconna way wada baxeen safaray ahaadeen anaa soo haray aniga waxaa la marka ama taleefonkaa dadka u diraysaa oo dadka waalidiintooda intay wacdaa dhehaysa lacag keena ama waxaa noqonaya dadka baastada karnaa cuntada karnaa ani waxaan dhahay baastada ma karnaaye taleefonna ma diri kari waxaan dhahay kalifin ani meeshan waxaan u imaaday muq- magafa ah ee micnaha waxaa ahay qof rikaabaa soo taariibe waxaan dhahay meeshii lacag iga rabtaa lacagteeda qaado isii daabis wax kale meesha ma yaalo markaas waxaan dhahay n, wuxuu dhahay marka ayse isku fiicantiin xaarisnimo ilaaliyo ma noqonaysaa waxaan dhahay haddaa nafteeda ku badbaadayso dadka naftooda ku badbaadinaya waa noqon karaan waa noqonaa adi meesha xaariska ahaa bas waa tahay n dadkii saaxiibada ah lacag baa laga dhiibay adiga meeshii baad ku hartay n markaasi maxaa xigay cabsitaar ani keliya meesha kusoo harota wixii aan la wada soconay dhan ani keliya kusoo haray dad kale way joogaan laakiin de wixii aan la wada soconay ani bisaa soo haray aniga meesha dee dad dadkan waxay rabaan liibyaanka inaa marka dadka aa u laqantin arxan darro inaa dishideeran waxyar hadda sameeyaan hadda gafyar galaan inaa si xun u dishideerabaan ani marka ma diri jirin dadka waa u yeera qof waxa u sheegaa marka u dulqaadan waa meesha maalina marka waxaa dhacday wiil iyo gabaroo sheekaysanaa inta laisku arkay aan lii yeeri dadkan maxaa waa le u shaqaaday garaac ma garaacayaan le qoriga dabadiisa horta gacantan midigta iyo bidixda waa ka soconaya ani mis dheheenin wallaahi ba maa gacantan bidixda iyo lugta bidixda aada xun si xun ay garaaceen bas si xun su ii garaaca markuu arkay inaan dee aan far dhaqaajinaynin aan- ninka mudiirka weyn meesha u weynaa soo wacay ninkaas sii daa farxa ka qaada lagu dhahe ani sidaa lagu sii daayay guud ahaan dhegeystayaal halkaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku faaqinay dhibaatada ay la kulmaan dhallinyarada u tahriiba dalka liibiya barnaamijka waxaa marti ku ahaa cabdisitaar mascuud oo ka mid ahaa dhibanayaashii ka soo badbaaday dalkaasi liibiya barnaamijka wuxuu idinka imaanayey gobolka waqooyi bari waxaan idiin soo tabinayay anigoo ah saaxiibkeena cabdisalaan axmed cabdisalaan salas tan iyo barnaamijkan barnaamij xeeg intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafay
mahadsanid cabdisalaam salas haatanna kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno shalay waxaa la ciyaray kulamo kala gedisan oo horyaalada yurub qaarkeed ah iyadoo maantana kulamo kale ay dhici doonaan dhinaca iyo dalkaasi jarmalka haddii aynu eedno waxaa kulan xiiso badan dhex maray kooxaha gruterforth iyo bayan munikh waxaana saddex gooli gool ku adkaatay kooxda bayan munikh maanta kulmada dhici doona ee xiisaha badan waxa ay isugu jiraan dalkaas ingiriiska haddii aynu ku horeyno kulanka ugu soo horeeya waxa uu dhex mari doonaa kooxaha chelsea iyo manchester city waxaa sidoo kale wada ballansan oo dheeli doona manchester united iyo aston villa halka norwich ay la ciyaari doonto naadiga everton ladies waxa ay martigelin doontaa naadiga westham lester iyo banley ayaa sidoo kale wada ballansan watford iyo newcastle ayaa wada ciyaari doonaa brentford waxay la dheeli doontaa naadiga liverpool horyaalkaasi kulmada ilaa iyo hadda dhacay waxaa kaalinta koowaad ku jira naadiga chelsea oo saddex iyo toban dhibco iskaleh dhibco intaa la mid ah waxaa iskaleh naadiga liverpool oo saddex iyo toban dhibco iskaleh oo sidoo kale ay isku goolal yihiin oo min kow iyo toban gool ay dhaliyeen naadiga manchester united ayaa saddex iyo toban dhibco iskaleh sidoo kale oo sagaal gool dhinaca farqiga goolasha iyadoona leh halka naadiga brighton and half albion ay leedahay labaiyo toban dhibcood mansitana toban dhibc ayay iska leedahay liiwaanka dalalka faransiiska naadiga p s g waxay la ciyaari doontaa naadiga montbler lyon iyo lorain ayaa wada ballansan oo dheeli doonaa halka st antony nice ay wada ballansan yihiin oo wada ciyaari doonaan strasburg waxay la dheeli doontaa naadiga leo bundesliigaha dalka jarmalka liverkusen iyo menza ayaa wada dheeli doonaa frankfort iyo coln ayaa sidoo kale wada ballansan wolversburg waxay la dheeli doontaa naadiga hovenham arbi lipzig iyo hert b s c ayaa wada dheeli doona oo sidoo kale wada ballansan mushen gladbakh waxay la ciyaari doontaa naadiga brushon dortmund ziyaryada dalka talyaaniga sbeziya ayaa la ciyaari doontaa naadiga a c milan inter milan waxay la dheeli doontaa naadiga atlana halka genoa iyo halles verona ay wada ballansan yihiin horyaalkaasi dalka talyaaniga waxaa hogaaminaya napoli oo shan iyo toban dhibci iska leh inter saddex iyo toban dhibci iska leedahay milan saddex iyo toban romana labiyo toban dhibcday iska leedahay liigaha dalka spain deportiva alves ayaa martigelin doonta naadiga atletico madrid halka valencia iyo atletic clubna ay wada ciyaari doonaan sbanyol waxay u socdaali doontaa naadiga sevilla real madrid waxay la dheli doontaa naadiga valeria horyaalkani waxaa ilaayo hadda kulmadii la ciyaaray oo lix ah kaalinta koowaad ku jira naadiga real madrid oo lix iyo toban dhibc iska leh atletico madrid afar iyo toban dhibc iska leedahay real sociedadna saddex iyo toban ayaa leedahay sevillana koo iyo toban valencia waxay leedahay toban dhibcood dhegaystayaal natiijooyinkay kulmadan waxyaabaha ka soo baxaa xibinta ciyaaraha ee kale ayaad ku dhegaysan doontaan intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka ciyaaraha maanta tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ciyaaraha inala socodsiiyey haatanna aanu aadno dhinacii heesaha naloo garnoqi iyo codka cumar dhuulle ayaa intaasi nagaga dhan dhegaystayaal idaacaddeenna ayaynu ugu dambaysay heestaasi idaacadda waxaa dhanka farsamada inoo jooga maxamed cabdi xasan sandheere waxaan idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuurtan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo